bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanana way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawdidii ka leenahay akhyaartana dhegaysataa ee caawa waa axad isniin ayaa soo gelaysa taariikhduna waxay ku beegan tahay soddonka bisha julaay laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre iyo xubno ka mid ah golihiisa wasiirada oo kaga qaybgalay degmada hilwaa ee gobolka banaadir munaasabad wacyigelin waxaan idiin soo gudbin doonaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo munaasabadaasi wacyigelinta bulshada khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey muxuu ka yidhaahday dagaalka ka dhan al-shabaab oo dowladdu ay ku jirto caawa ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa wareegga wararka dalsan qodobada kalena oo caawa idiin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya jenaraal sulub axmed firin oo isna isla madashaasi ka hadlay oo si adag kaga hadlay amniga guud ee magaalada muqdisho iyo xilli uu sheegay inuusan jirin halka laga raadinayo amniga caasimadda haddaba taliya sulab axmed firin oo si adag kaga hadlay amniga guud ee caasimadda ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa qodobada kale aan idiin soo gudbin doono waxaa ka mid noqon doono guluf colaadeed oo ka dhan ah kooxda shabaab oo si xooli ah kaga bilowday gobolada dhaca bartamaha soomaaliya gaar ahaan gobolka galgaduud haddaba waxaanu caawa idinla wadaagi doonaa dadaalada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka dhan ah kooxda shabaab ee sida xooliga kaga soconayo gobolada dhaca bartamaha soomaaliya sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa maxkamadda gobolka banaadir oo mar kale maanta bilowday dhageysiga laba ka mid a eedeysanayaal loo heysto inay geysteen fala la xiriira musuq maasuq haddaba caawa ayaanu idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaanu caawa idiin soo gudbin doonaa kulamo lagaga hadlayo amniga gobolka gado ka dhacay degmada beled xaawe ee gobolkaasi gado ee soomaaliya waraar intaasi ku aadan ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo korray intaynu ku guda jirno wareegga wararka dalsan ayaad barnaamijkeena kaga boga doontaan cabdiwahaab cabdiqaadir xasan ayaa farsamada ku jiro aniguna waxaan ahay cabdiqaadir cismaan indhowe mar kale dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hesnaa infajigan ayaa laga rabaa
mar kale habe wacan wanaagsan ayaanu dileenaa dhegeystayaal meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaad naga dhegeysanaysaan muwjada heerka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibc shan megaartes f m kaas way naga maqli karaan dhegeystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobolada kalo f m ku gaaro meel walbo aad joogtaan waxaanu dileenahay saaxiibayaal habe wacan wanaagsan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu u gudageli doonaa haddii aan caawa wareegga ku bilowno islamarkaasina ugu horreysiino degmada hilwa ee gobolka banaadir galabnimadii maanta waxaa lagu qabtay munaasabad wacyigelin ah oo wada shaqaynta hay-adaha dowladda iyo shacabka oo ay ka qayb galeen wasiiro ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa munaasabadaasi goobjoog ka ahaa sidoo kale waxaa joogay qaybaha kala duwan ee hay-adaha ammaanka iyo dowladda soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo xubno kale oo bulshada ee degmada hilwa ee gobolka banaadir munaasabadan ayaa waxaa hadallo ka jeediyey mas-uuliyiin kala duwan ansaate waxaan idiin soo gudbinaynaa taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo marka hore ka hadlayo xasiloonida amniga caasimadda siday ku timaaday waxaana xigi doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xubnaha golaha wasiirada guddoomiyaha ee xildhibaanada labada gole guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha marti sharafta halkan timid iyo degmada hulwaa iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo dhammaan ee, shacabka reer muqdisho ama qaybta bari ee maanta halkan isugu yimid waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane barre saare maantay waxaa qiimo weyna inoogu fadhidaa inaad nagala soo qayb gasho munaasabadan abaabulka isdhexgalka bulshada iyo hay-adahooda amniga oo muddo dheer ama muddadii lasoo dhaafay aan ku wadnay si dardar leh ama si wanaagsan oo ah inaan fahanno s- amniga sugidda amniga caasimadda eenu ku guda jirno meesha ay naga jirtay waxaan garwaaqsannay inay naga jirto amni sugidda ama sugidda amniga aan raadinayna caasimaddan ee, shacabkeenna inaan adeegsanno ayagu ay amniga sugaan iska soo qabtaan ninka xun ee ku dhex jira waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa gabdhaha soomaaliyeed oo mar kasta hel iyo hool la garab taagan hay-adaha amniga jawaahir iyo tiimkeedaan si gaara ugu mahad celinaynaa runtii anoo ka xun maalin dhoweyto kulamo sidan oo kale ah oonu isagu nimid inay ka maqnayd waxaan isnidhi si kale uma maqnee waa dhanka isgaadhsiinta unbay ahayd baan rajaynayaa aad iyo aad een, baan ugu mahad celinaynaa abaabulka iyo kicinta iyo isgarab istaagga ballaaran ay maaragtay ay ay la garab taagan yihiin hay-adaha amniga waxaan garanayaa gabdhaha soomaaliyeed oo jawaahir ay madax u ahayd oo caligaro biyo iyo buskud iyo alaabo la hoos fadhiya inta aan ka soo rogmanayna hawsha aan ku jirnay maanta tii tu ka duwan oo ah inaan xafladayno oon ku xafladayno magaalada dhexdeeda iyo daafaheeda iyo meel kasta oo sidii ay sheegayeen eh, maaragtay mas-uuliyiintii halkan ka hadashay in cid kasta oo rabta inay tagto magaalada muqdisho goob ka mida inayna u baahnayn inay culays isa saarto amni inayna u baahnayn inay soo kiraystaan eh, dad eh, ay isleeyihiin amnigiina ay sugi karaan oo aan ciidamada amniga ahayn inay u baahnayn in ay taleefanno u diraan meeshay u socdaan ay dhahaan xaalku sidee buu yahay oo ay tahay maantay eh, nabad magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda inuu tegi karo muwaadin kasta xildhibaan wasiir iyo diyaasbaro bannaanka nooga timid iyo dadkeenna maaragtay ku nool magaalada muqdisho intuba inay iskood u tegi karaan ka soo muraadsan karaan ay tegi karaan taas guul weyn ayay noo tahay waxaana iskale sababteeda wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga iskaashiga iyo is- xog isweydaarsiga la shaqaynta iyo isku xidhnaanka isku xidhnaanta gobolka banaadir iyo ha- saraakiisha degmooyinka madaxda ka oo isugu jira kuwa de- eh, maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidanka intuba runtii sharaf weyn bay noo tahay mudane ra-iisul wasaare waxaana ku dadaalaynaa insha allahu isdhexgalka bulshada sidan aad u jeeddo maantay iyo een, si kale oo aanu ku ballannay inaan u wada shaqayna intuba inaan dardar gelin doono oon xoojinayno kana wada shaqayn doono maaragtay nolosha waxaa kaloo aan garwaaqsannay nabal- nolosha dhabta ahaa ee muwaadinka soomaaliga ama ummadda soomaaliyeed inay jirto shabaab in la tirtiro ka gadaasheed inaan si fiican u noolaanno raaxaysanno waxbaranno cibaadaysanno halkaas inay naga jirto marka dalkeennu dagaal buu ku jiraa waan ku cibaadaysanaynaa la dagaalankooda gobollada dalka waad la socotaan waxaa ka jira magaaladana waan ka sifaynaynaa gobolladana Een, markay caasimaddu iska sifayso intan meesha fadhido iyo inta kale degmooyinka inaga maqan inay saas ugu fidaan oy een, maaragtay een, la howlgalaan oy xirfadda ay iyagu iskaga kiciyeen ay baraan baan rajaynayna insha allahu aad iyo aad baad u mahadsantihiin guushu way noo dhowdahay mudane ra-iisul wasaare waa dadaalaynaa meel fiican bayna wax noo marayaan aad baa u mahadsantihiin
dhammaan dadka ka soo qayb galay xafladdan ee sharafta leh qof walba magaciisa iyo mansabka uu leeyahay ayaan ku salaamayaa anigoo soo koobaya wakhtiga haddii ilaahay idhaahdo waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoomiyaha gobolka duqa magaalada iyo maamulkiisa iyo guud gaar ahaan dadka reer heliwaa oo uu guddoomiyahooda ugu horeeyo ee soo qabanqaabiyey isu imaatinkan ama shirkan la isku waraystay ee qiimaha badan oo aadka aan ugu faraxsanahay waxaa kaloon mahadcelinayaa dhammaan mas-uuliyiinta kale ee wasiirada iyo xildhibaanadu ka midka yihiin xildhibaanka walaalkeena ee bannaanka inooga yimid ee ka soo qayb galay munaasabaddan qiimaha badan ayagana waan way mahadsan yihiin intaasoo dhan waxaan korka kaga sii dayrayaa mahadcelin aan u jeedinayo geesiyaasha soomaaliyeed hay-adaha amniga ee habeen iyo maalin u soo jeeda kuna guulaystay in ay xamar sida noqoto muddo kooban muddo hadda aan filayo inay un dhowr bilood laga joogo ayaa waxaan la adkaysan waayey riboodyo ay booliisku ii keeni jireen subax kasta marka subax kasta waxaa la keenaa ribood xalay maxaa dhacay ama labaatan iyo afarkii saacee ugu dambeeyey maxaa ka dhacay magaalada marka la akhriyey oon akhriyo waxaa ii soo baxday saddex maalmood oo isku xigta ayaa waxaan tiriyey dad aan ka yarayn dhowr iyo labaatan qof oo dhimatay oo la leeyahay haddana way baxsadeen wuu dhintay wuu baxsaday waa dhintay waa baxsaday meydka waxaa la keenay si ay dhiida waa baxsaday kikalo waa baxsaday runtii habeenkii ugu dambeeyey waa seexan waayey aad bay ii dhibtay arrintaas habeenkaas ma seexan subaxii barqadii markay tahaan guddoomiyaha soo wacay waxaan ku yidhi waxaan rabaa in aad shir isugu yeerto dhammaan guddoomiyeyaasha degmooyinka wasiiradana waan wacay taliyayaasha oo markaas aan filayo inuu taliyo sulub cusbaa oo uu markaa uun la magacaabayna waxaan idhaha loo yeedho aqalka dawladda hoosaan tagnay waxaan goosannay inaan sidan lagu sii jiri karin suurtagal inaynay ahayn dadkeennu inay sidan usii baaba'aan inaan mas-uuliyiin ahaano oon xafiisyo fadhino dadkeennuna ay sidan u baaba'aan oo haddana cidda dishay la yidhaahdo way baxsatay lama garanayo waxay nala noqotay ama inay mas-uuliyad darro tahay waxaa nala kharaaraaday xafiisyadaan fadhino waxaan u aragnay dee tan ilaahay inuusan nagu cafinayn haddaan sidan kusii jirno waxaan marka isla qaadannay in tallaabo la qaado magaaladan amnigeeda lagu sugaayo waxaan ka bilownay inay lagama maarmaan tahay in la wada shaqeeyo wax kastayba guushu waxay ka bilaabataa midnimada ma jirto guul ay gaadhaan dad fragmented ah oo qaybsan oo aan heshiis ahayn oo aan wada shaqaynayn guul ma gaaraan rajaha ka qabin furaha guushu waa midnimo waa wada shaqayn haddii waxaan aragnay gobolkii waa shaqaynaa guddoomiyaashii degmooyinka waa xiiqeen waa rafaadeen booliiska dhan buu u shaqaynaa isna waa xiiqay uma yarayn hay-adda nabad sugiddu daashay naftii baa ka baxday milatarigu waa ordayaa wixi uu ka qaban karo haddana dadkii waa baaba'ayaan say ku dhici kartaa waxaan aragnay marka koowaad horta inay tahay in hay-adaha amniga iyo gobolka banaadir in ay wada shaqayn yeeshaan taasaa marka la bilaabay waxay gaartay inaan marka kulamo la sameeyo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda uu guddoomiyo ilaa aan isu nimaadno kulanka amniga caasimadda in la xoojiyo in laga qayb qaato waxaan waxaa la dejiyey qorshe magaalada amnigeeda lagu sugayo oo magaalada zonis lagu qaybinayo oo qorshaha koowaad iyo qorshaha labaad iyo qorshaha saddexaad la yidhaahdo oo isdaba socda ayaa la dejiyey waxaan xisaaminay ciidamada aan u baahannahay intay noqonayaan waxaan ku qasbanaanay in hay-ad lagu ogyahay amniga oo inta kalena ay la shaqeeyaan oo ay uga dambeeyaan waxay noqotay ciidanka booliska soomaaliyeed inuu hago oo mas-uuliyadda guud asaga u qabto hay-adda nabadsuguddana ay la shaqayso kadibna waxaan aragnay inaysan intaasi nagu filayn ciidanku nagu yaryahay maadaama ciidamadeenni ay meelo badan ka howlgelayaan waxaan goosannay inaan ciidan helno u tababarno in ciidan military ah oo loogu talagalay inay dibadda bannaanka aadaan oo ay cadowga la dagaalamaan ayaan qayb dhan waxaan ka dhignay booliiska militare booliisya militare oo ah kuwii magaaladan amnigeeda soo celin lahaa ee la xoojin lahaa hay-adaha kale ayaga oo madax la hoosgeeyey booliiska wada shaqaynta marka sidaas ah ee isla wada shaqeeyeen hay-adaha amniga iyo gobolkii banaadir oo runtii guddoomiyaha iyo tiimkiisu aad bay u mahadsan yihiin ayaa waxay keentay marka in magaaladii laga sifeeyo khawaarijtii waxay keentay in magaaladii nabaddeedii la soo celiyo waxay keentay markii hadda aad aragto riboodka in dadka dhimaanshahoodii aad u yaraatay in dee kuwii qaraxyadii boqol boqolka loo dhimanayay labada boqolna waa hore aynoogu dambaysay ilaahay mahadiis kuwii kale ee dadka sida kale loo leynayana inay aad iyo aada isu dhibaan waxaan samaynay oo aan golaha wasiiradu ay soo saareen qaraaro la mariyey iyo shuruuc oo lagu xakameeyey hubka ood ogtihiin in hubka la xakameeyey waxaa la nidaamiyey oo sharci lasoo saaray xeer lasoo saaray iyo qaraar golo wasiireed lagu soo saaray bajaajta in la nidaamiyo oo aad ogeydeen in maalin walba wiilal la leynayey oo dhibaato ay ka taagnayd taasi waxay keentay marka in dilkii yaraado waxay keentay in khawaarijtii ka dhex faa'iidaysanaysay iyo shayaadiintii in ayagana ay istaagaan marka magaaladu guushu waxay ku timid marka wada shaqaynta hay-adaha amniga oo iyagu wada shaqeeya oo kala dambeeya ood aragteen isgoysyada inay wada joogaan booliiska iyo nabad suguddu waad aragteen waxaad aragteen ciidamada boliis militaaro eriyada ay joogaanna waad aragteen waxaa laga takhalusay ciyaal weero waxaa laga takhalusay khamrigii iyo nijaastii iyo wixii maandooriyihii baa laga takhalusay waxaa laga takhalusay khawaarijtii baa laga takhalusay taasaa waxay keentay marka inay dadkeenni nolosha usoo usoo noqoto oo aad ogtihiin in bishii ramadaan si nabada lagu soomay oo wanaagsan oo ay dadkeennuna ka mahad celiyeen dadka reer muqdisho ayaga oo bilaabay inay la shaqeeyaan dowladdii iyo hay-adihii amniga iyo gobolkii banaadir kadib markay arkeen inay dowladdu ka dhab tahay ka go-an tahay in amniga magaaladan iyo ka dalka oo dhanba la sugo maxaa dhiman marka waxaa dhiman weli maadaama dadkeenna la dullaystay maadaama la baaba'shay maadaama la cabsi geliyey weli maskaxdeenna iyo qalbigeenna waxaa ka bixila cabsidii khawaarijtaa ka bixila marka bal horta intaynaan guryaha ka bixinin maskaxdeenna iyo wadnaheenna iyo qalbigeenna ayaga aan ka bixinno marka koowaad oo cabsida aan iska saarno markaas labaadna waxaa weeye guryaheenna hadduuba wax ku haray ay hoob inaan waxba ku harin oo gabdhahan iska ogeyn inay ka nadiifiyaan haddayna ballanka ka bixin marka haddii ballankaasi uu sidiisa u fulay amaasanta gabdhahan isku ogeyn inay intaa ku filan yihiin wayna ku filan yihiin waa la hubaa wayna ku filaadeen oo way ka saareen taasaa ciidamada u sahashay hadda cabsidu inay dhammaato say sheegtay guddoomiye jawaahir lasoo wada guuro guddoomiye jawaahir ee annaga hadda waxaan wadnaa xarunta xisbiga inaan rehabilitation ku samayno inaan meelaha eeriyada ah dadkii sii hadhay weli inaan dhahno ka guura oo meel kala dega iyo inaan furniture samayno oo gogollo oo xafiisyada la hagaajiyo laakiin wax cabsiya oo loo maqan yahay ma jirto halkanaan joognaa marka caawa hadduu habeen galana haddaan rabo huuraa waan seexan karaa wax dhibay noogu haysana malaha marka runtii guushaasaan ku fadhinaa maanta taasaa keentay inaynu maanta bannaankeennan dadku waxay dhaheen inaad guryo idinku xafladayniyo qof dad ban guri qof ku xafladaystay qof adkaaday oo cadow jebiyey ma aha cadowga marka la jebiyo waxaa lagu yaqaanaa bannaanka lagu xafladaysta marka reer hurwa reer hurwa maanta waa waa laandheero bannaan degay sidiisa waa laandheeru bannaanku degaa marka reer hurwa intay ka adkaadeen bay bannaanka degeen marka bannaankanaan ku faanaynaa waa ku faraxsannahay inay ciiddu ay carrada nagaga dhacdo indhaha nagaga dhacdo aad baan ugu faraxsannahay marka guul baan ku taagannahay ilaahay baan ugu mahadinaynaa waxaan rajaynaynaa in guushaas iyo wada shaqayntaas iyo geesinimadu ay sii socoto nimankaasna way dhammaadeen waa laga tegey nimankaas waxay noqdeen taariikh xilli bay jiri jirtay suu axmed fiqi hadda uga sheekeeyey wasiirka waabaan tug halkan ka qabannay waabaan tug xagga ka soo qabannay taariikhdaasay galeen في مزبلة التاريخ بالإلى ولي مالها تاريخ ضوضو أيها وحال أوريدا مالها قشنقبك يكون عيسى مالهاس مركا waxa xun baa lagu xusaa marka taas halkaasay nimankaasi nagaga dhammaadeen waxaan rabaa inaan mar kale iyo mar kale u mahad celiyo ciidamadeenna sharafta leh meel kastoy joogaan kuwa safafka hore ku jira ee ka dagaalamaya galhareeri iyo sidii la sheegay maxaan ku dhahaa jiida hore iyo kuwa ka dagaalamaya walmaarow iyo maxaan ku dhahaa xagar iyo kuwa ka dagaalamaya waajid iyo ereyadaas iyo meel kastoo ay ka dagaalamayaan runtii waxaan leenahay way mahadsan yihiin geesiyaal waaye ayagaana tan xoreeyey ayagoon cidna kaashan ilaahay kasakow soomaali ah innaga waxaan leenahay ka duulaya oo gacanta ku haysta dalkoodii iyo dadkoodii iyo diintoodii ayay nimankaas ay iska xoreeyeen oo ay dalkana ka badbaadiyeen aad iyo aad bay u mahadsan yihiin ayagaana keenay inaan maanta meeshan innagana aan ku xafladaysanno ilaahay ka gadaan haddii aan ku soo gebagabeeyo ama aan u soo laabto farriintaydu marka waxay tahay meeshaas ku saabsan midnimo iyo wada shaqayn iyo isu dheganuglaansho iyo inaan dhammaanteen u istaagno cabsida inaan iska saarno oo nimankaas aan ogaano inay tageen ma joogaan way nimankaas way baaba'een waxaa la rabaa keliya inaan cabsida iska saarno kadibna waxaan rabnaa haddiiba uu jiro wax shaki laga qabo gacantiinna inaad ku qabataan hay-adaha amniga u soo dhiibtaan waxaan ugu baaqayaa hadduuba jiro wax meelaha ku dhuundhuumanaya taariikhdaas way dhammaatay inay dadkooda ku soo noqdaan inay dalkooda u soo noqdaan in ay isu soo dhiibaan hay-adaha amniga intaasaan iyagana dhihi lahaa arrinta ku saabsan degmada iyo codsiga odayaasha dabcan sida guud sheekh yuusuf khayr allaha siiyo waxaan farnay guddoonka duqa magaalada in laga jawaabo in laga jawaabo si degmadii loo dhiso waa qasab waa la dhisayaa degmada waa la dhisayaa innagaa dhisanayna gacmahayna kulse lakiin waxaad ogaataan horta dalkan waxaa lagu dhisay iskaa wax u qabso soo saas ma ahayn dalkan iskaa wax u qabsaan ku dhisannay gacmaheennaan ku dhisannay haddana gacmaheennaan ku duminay haddana gacmaheenna inaan ku dhisnaa la rabaa innagaa dhisanayna ilaa aan dalkeenna dhisannana cid inoo dhisi mayso hadda kumanaan ciidanaa jiray cid walbaa jirtay waad og tihiin amniga waa sugan weyne xamar laakiin markaan inaga sugnay hawaa sugnaaba gacmo biyahaaga maxaa la dhihi biyo waxaa la dhahaa sacbadaada ayaa looga dhargaa innagaa isu haynaa dalkan dhismihiisa horey baan u dhisnay innagaa duminay haddana innagaa dhisayn waana innaga dhisnaa taas waa qodob qodobka labaad markaan tirada xaafadan dadka degan oon ogahay inay tiradooda xoog badan tahay xaafad weyn ay tahay markaan fiiriyey iyo codsiga odayaasha iyo gabdhaha ay soo jeediyeen iyo guddoomiyaha markaan eegay waxaan soo xusuustay aayado qur-aan oo ku jira suuratulkahfi meelaha ugu dambaysa oo nebiyullaahi khadar qole uu u yimid oo ya-juuj wamaajuuj baana dhibaysa ay dheheen waxaan kaa rabnaa inaad bal xal gidaar nooga dhis qolo yuuj ya-juuj wamaajuuj la yidhaahdo ayaa dhib nagu haya marka waxaan rabnaa
bremier bank waxaa sharaf u ah in ay kuu keento masterkaad oo kuu suurtagelinaya lacagaha si fudud inaad ugala baxdo makiinadaha lacag la bixidda dunida daafaheeda ku bixi biilasha ku dukaamayso uga iibso internetka shanta qaaradood ee adduunka ha ka welwelin meel weliba oo aad tagto bangigaaga jaabkaaga ayaad ku sidataa bremier bank waa bilow cusub
salaamaad kulla aafaad aqoonta saa'idow tiknolojikaa sare gaaray sawir baa lagu daalay kalarkaa sax ahayn fartusaan ma ahayn saakay weeba idlaatay khayr baad sheegaysaa saddex bilood iyo dheeraad hal tabeella la saxriiray sori sori sori sori bello sori sawir iyo tabeelle subar sayn baa sahasho fududaysay boor yar iyo weyn sayskaad doontid u sheego subar sayn design sumad iyo astaan sawir iyo midabayntii subar sayn design waa mid taqaan subar sayn design waxay awoodaa inay farta kugu qorto qalimaanta koofiyadaha koobabka ama galaasyada funaanadaha kalandarka istikarada oo dhowr nooc ah sidoo kale baalfanayd bugaagta iyo nooc walba oo qoraal ah subar sayn design ugu kaalay subar sayn design sidoo kale waxaad ka helaysaa boorarka waaweyn ee wadooyinka farasmagaalka ee isha bilicda magaalada muqdisho sida raniboodyada cariboorada dekadaha hoteelada iyo xeebta quruxda badan ee bow indian ocean waa shaqaalo ka sifoobay soo dhoweyn iyo raaligelin intaba subar sandesign waxay xarunteeda ku taallaa wadada makaal mukarama kasoo horjeedka gurigii hore ee shaqaalaha haddaba wixii intaa dheer maantaba ka wac telefoonada kale ah eberli xal toddobo labaatan toban iyo labo toban iyo labo siddeetan iyo shan toban iyo labo konton iyo shan ama eberli xal sagaal toddobo eberli eber shan ama eberli xal sagaal toddobaatan eber eber toban iyo shan ama booqo websaytkooda ah www subersign som s o
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto motoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
shirkadda caalamiga hormuud for g l t e mobile internet yaa guuleedow beledkiyaa timidaan maqlaya ma la qabsatay horta internet markaan haysto ayaan la qabsan karaa magaalada guuleed ma maqli mii xirmooyinka anfac balaas ee hormuud telecom guuleed xidhmooyinka anfac balaas waa adeeg xambaarsan daata internet wicitaan gudaha iyo debadda ah iyo fariin qoraaleed free ah wow wow xirmooyinka anfac balas aad iyo aad ayay ii anfaceen adeegga xirmooyinka anfac balas waxaad ugu shuban kartaa ugu shubo e v c balaas xidig toddoba labo afar xidig kadib geli lambarkaaga xidig lacagta afar gees okay ama garaac xidig boqol labaatan iyo lix afar gees walaag intaas dheerka la hariir adeega macaamiisha hal afar hal ama facebookkeen oo ah facebook com hormud hormuud for g l t e yaa waa dheeftaasiyo ku raaxayso internetka hormuud goob kasta iyo goor walba
shirkadda fatax general trading combany waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiisa rirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar maango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaado xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriganimaan gacanta ku hay nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeegga dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadooda mahas faa'iida waa ka buuxda sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadooda yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel wato qof
ugu dambayntii ku shubaha shan iyo toban doolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhammays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afargees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhammays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddo ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
haa walaal ee waxaan rabay inaad geyso bangiga salaam waa maxay adiga maalin kastoo degdegna way kugu jirtaa bangiga salaamna waad usii cararaysaa walaalow ee lacaga badan baa iga yaalay inaan ka soo baxsadaan rabay degdeg inaad igu geysaan rabaa bangiga oo waan ka xumahay ma isticmaashid miya adeegga deeqtoon maya adeegga deeqtoonna muxuu yahay adeegga deeqtoon waa adeeg looga maarmay in la cararo xilligan oo kale adigoo moobilkaaga gacanta isticmaalayo ayaad ka baxsan kartaa lacagta bangiga kugu jirto islamarkaana aad dhigan kartaa waxaad ku iibsan kartaa wax kasta oo aad doonayso adigoo sidoo kalena kala
maasha allah adeegga deeqtoon waxaad isticmaali kartaa saqda dhexe subaxa hore iyo saacad kasta adeegga deeqtoon waa adeeg bulshadeeda ay u hibaysay salaam somaali bank deeqtoon deeqtoon
shirkadii ballaarnayd oo beeka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshaynaga hooye howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeenoo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan beeka ahayn baro qofta ilaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaa sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho deg deg ula xiriir beeko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beeko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaad oran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulo kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
inta ay in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho Salka waan dhigtay haye barsooda.
bersayn maqashay sancadood ma taqaan Sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo super sayntayadooda Soomaaliha u codaysay.
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaadii u sarraysay subersayn baad ka heshaa Inagoon kala saarin ama aan kala soocin super sayn shaqadooda Soomaalida u riyaaqday.
shirkadda subersign waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacaadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stikeriska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersign oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac Leelayn 855254 ama Eberle xal 72212.
ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dhaktar cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ex hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaada intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub
iyo magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraq digaaga jumbo maraq digaaga jumbo maryanay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa maclaysh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihinka bacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragtin
maryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan iloobi soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay Haa.
maraq digaaga jimbo haa iidan qumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale Eh.
isaga uun maanta noo qoosha muufadaan ku cunnay
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga juumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keega martaa soo socotee maraq digaaga jumba keega maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa
subersign design design daabacaad kule sawir iyo qoraal kalarkoodu sarreeyo cabir kastoo aad rabtaa tiro kasta kulligeed nooc kasta ha ahaatee qalin buug tabeelle funaanad koofiyad bakeeri ama galaas kalandhar stiiker iyo baalfaned qoraal iyo sawir la saaro fuul kalar ah ka dalbo oo ka daabaco subersign design istiikaro aad u xardhan iyo quruxda boorar aad ku qancayso ebed aanana soo marin indhadaraandar ah oo lala yaabo subersign waa mid samayso nooc kasta oo daabacaad ah mid yar iyo mid weyn waa noocyadii u dambeeyay oo wada dhijitaal ah subersign brenter farsamo aad u sarrayso adeegoodu mudan yahay u doono u doono subersign brinter cabir kastoo tabeella ayagaa daabacayee subersign dalabkaaga u geey ka dalbo deg deg weeye shaqadoodu daah iyo dibudhac laga dhowr subersayn mid loo baga weeye alla ilaa magaaladan ay isu sheegtay ganacsatoo dhanna waa meesha ku abuurday ka daabacdan subersayna mogan xafiiskooda ama xaruntooda ay ku taallaa waddada maka almukarama ka soo horjeedka guriga shaqaalaha ha mogaanin subersayn subersayn design
kaafiyow aboowe badeecadii koroneed ood ku xaraysay bakhaarka maanta kumi ma yaallee ma xaraashtay kurti mise waad ku kifaaxday kowsaray walaalay kolkaan badeecada keeneen ku dhex kuusay baqaaree kamna lay odhan waaye kaadiriinta xayeysiintiiyo dalsan baan kor tago badeecadayda kurteed kuma daahin baqaarkoo dadkiibaa hadde dadkiibaa kala boobay shaki taa kama taagno kol horaanba ogaa kulligood bulshadeenna dalsan baa kasbato kaadiriin cilmila barnaamijyo caqligooda kaabiyo wararka miloo sugan ganacsigooda kurti xayeysiin ku kabee yaa la koodi karaya ka laaweeya jawaabto raadiyaha dalsan hawadaa koreetiyo dayaxuu kor maraaya intaad keenta badeeceed ku dhex kuusta baqaaree xayeysiinna aad ka baqayso ha ku barooran korkeeda keen beenta keen kuuskuus waxaan jirin kalmadkeedu ma ahane inta aad kor u ooyin dalsan ganacsigaaga la kaasho raadiyaha dalsan wuuna deeqay bulshooy dalsan kaalama qabo
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaadhsiinta somtel qof haysta intoo murug ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simirkaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo salowg la'aan ku isticmaal kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhammays
saas idheh xirmada bilaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo daata internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel daata internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays bax waa xirmo bilaa caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afargees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta
waa hagaag dhegeystayaal markan haddii aanu fiirino magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee soomaaliya waxaa ka dhacday dhacdo argagax leh kadib markii wiil yar qaab arxandaraa halkaasi loogu dilay wiilkan ayaa la sheegay in la dilay xilli ay reerku ka maqnaayeen guriga waxaana dhacdada dilka la sheegay inay ka dambeysay gabar guriga adeegta ka aheyd sida aabbaha dhalay wiilkaasi uu sheegay warbaahinta dalsan aabbahan oo u waramay warbaahinta dalsan ee muqdisho ayaa sheegay in dhacdadani ama kaag ay ku abuurtay waxaana uu si qiira lou kaga sheekeeyey dhacdada lagu dilay wiilkan saqiirka ahaa oo qaabka arxandarada loo dilay
wiil maanta dhintay geeriyooday aabihiis weeye waa aniga shaacir xasan ah walaalow gabadha shaqaale ay ahayd wiilka ayadaa ii haysay waxa weeye saaka markaan markaan u imid oo xaalada kasoo laabtayna waxaan u imid wiilkayga oo mayd ahoo guriga dhex yaala ayadoo ordaysa gabadha markaan guriga imidna ayadoo ordaysa guriga ridda ku dabamartay oo ilbaabka kor iga xirta marka ilaan dilay ka baqayso way carartay anna wiilkii baan fiiriyey wiilkii waa maydba oo sankii iyo madaxay baagsto dhiig ka keenay iyo dhagax
gabadha sidee bay wax u gaarsiisay wiilka aad adigu dhashay gabadha marka gabadha marka waxay tiri wiilka anaa hayey surwaal baan rabay inaan ka bedelo kor baan u hayey surwaal ka siib anoo leh wiga fakada marka saasuu walaalow shilkaas u dhacay hadallada laisla dhex qaadayo ee ah gabadha in ay wiilka yar cijisay oo ay ayada gacanteeda ku dishay maxaa ka jira
walaalow kiiskaas horta gabadha iyada wiilkaan horta ayadaa dishay ama gacanteeda ha ku disho ama ha ka dhaco ha ka fakado kiiska waa mid ayada hadda saaran meel looma dhaafayso wiilka yar hooyadiisa gabar kaloo askariyada ah waa iyada ciidanka igala tirsan tahay iyadan saaka shaqaan lahayn shaqadii baan uka lahna shaqadii baan uka lahnaa sayniskii baan soo galnay markii la soo yeeliy kadibna dacwadan baan guriga ka dhacday anaa ugu yimid oo kasoo hormaray gabadha hadda ma gacanta lagu hayaa mise way baxsatay waa gacanta lagu hayaa saldhiga dhexay ku xidhantaa
waa hagaag markale aga wanaagsan ayaanada leenahay qeybaha dambe ee barnaamijka wareegga wararka dalsan ayaanu kasii saqaynaa markan haddii aanu fiirino gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya waxaa ka soconaya guluf culus oo ka dhanaa kooxda shabaab wararka gobolkaas naga soo gaaraya waxay sheegayaan inay socdaan dadaallo la doonayo in dhowaan halkaasi lagaga ambaqaado dagaalka ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab ee sida xooliga kaga socdo qaybo badan oo ka mid a gobolada soomaaliya gaar ahaan gobolkan wararku waxay sheegayaan in xukuumaddu ama madaxtooyada anirada fariisin ay ka dhigan doonto magaalada caasimadda waa galmudug ee dhuusamareeb halkaasi oo laga ambaqaadi doono dhowrka maalmood eena soo aadan wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab ila wareeda sugan ayaa noo xaqiijiyey in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu geedfadhi ka dhigan doono magaalada dhuusamareeb intay socdaan wejiga labaad ee dagaalka ka dhana al-shabaab shirka qorsheynta horumarinta saddex iyo toban degmo puntland ah oo maanta garowe laga furana waxaa hadal ka jeediyey wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta puntland mudane cabdi faarax saciid juuxa hadal kooban ayuu halkaasi ka jeediyey
gudoomiyaha gobolka duqa magaalada gudoomiyaasha degmooyinka saraakiisha kala gedisan agaasimayaasha hay-adaha caalamiga ah oo kala gedisan kuwa maxalliga iyo kuwa kaleba ay nala shaqaynayaan marti sharafta kale saxaafadda dhammaantiin waa mahadsan tihiin shirkan waa shir muhiima wuxuu ku soo aadayaa hordhac wuxuu u yahay wejiga afraad ee barnaamijka j l b g da oo saddex ka horreysay lasoo qabtay daraasaddii hordhaca u ahayd ama barnaamijkii muhimka u ahaa ayaa lagu soo bandhigayaa Ee, barnaamijku waxa weeye in la meel mariyo daraasadda la soo sameeyey ee, horumarinta degmooyinka ee shanta boqol oo goobood ama tuulo laga soo sameeyey in la soo bandhigo oo uu ka kooban saddex iyo toban degmo ee, barnaamijkoodii mid walba inay soo bandhigto barnaamijka aynu ka doodno aynu lafaguro dabadeedna aynu isla qaadanno saddex iyo tobanka degmo oo kale ah gorowe gaalkacayo jiriiban galdogob buurtille dangoroyo qardho ayl bayla isku shuban boosaaso qandala iyo caluula afar ka midii waa cusub tahay ee, sagaalka kalena hore ee uu barnaamijku uga socday Ee, barnaamijkan waa barnaamijka lagu shaqayn doono saddex iyo labaatan toddoba iyo labaatan shanta sano soo socota Ee, muhiimadiisu waxa weeye in aan dooda degmo degmo loo soo bandhigo la lafaguro dabadeedna la isla qaato la isla ansixiyo muhiim waxyaalaha ugu waaweyn oo daraasadda ku jira een, way badan yihiin meeshaana ku arki doontaan laakiin dhowr qodob baan rabaa inaan een, aan taabto midda ugu horeysa waxa weeye fariisintii iyo dhismihii golayaasha deegaanka ee la doortay een, iyo howlgelintoodii hawsha ugu horeysa oo inoo hortaalla taas weeye mar haddaynu hadda ka soo baxnay ee, doorashooyinkii golayaasha deegaanka een, oo degmooyin soddon iyo- soddon iyo saddexii ahaa ay ka qayb galeen Een, loo baahan yahayna markaa weji cusub aynu galay dowladnimadeenna shaqada ugu horeysa oo inoo taallaa waxa weeye fariisintii dhismayaasha golayaasha deegaanka sidee howlgeli lahaayeen waa qodobka ugu horreeya ugu muhiimsan waxaa ku xiga in kor loo qaado dakhliga golayaasha deegaanka ee cusub barnaamijkan waxaa loogu talagalay sideedaba jel b g da muddo dheer in uu qabo een, horumarinta dowladaha hoose laakiin mudduu soo socday weligeedna dama soconayso in laynala daba joogo qaado layna ku quudiyo Ee, waxaa la rabaa marka ee, shaqada ugu horeysa maadaama golayaasha deegaanka la doortay oo iminka ay deegaama matelayaan oo dad matelayaan oo dana matelayaan midda ugu horeysa waxaa weeye in la isku tashado oo dakhliga gudaha la soo saaro oo xoogga la saaro cashuuraha la qaado si looga jawaabo baahida rasmiga ah ee meesha ku jirta qodobkaasina waa qodobka ee, kale oo muhiimka ah waxaa muhiim ah in khibradda iyo aqoonta iyo waay aragnimada la isdhaafsado degmooyin muddo ku soo jiray kuwa cusub iyo kuwo badan oo hadda doorashada galay oo iyadana barnaamijkaani au een, saamayn doono een, in iyadana waxa weeye een, la isdhaafsado aqoonta waxaa kaloo muhiima mas-uuliyadda golayaasha deegaanka ee cusub waxay ahayd inay la wareegaan adeegyada maxalliga ah waxbarashada iyo caafimaadka ugu horeeya Ee, dhowr degmo afar degmo ahaan baan filayaa oo si hordhaca ula wareegay baa jiray adeegyo ee, kooban oo iskuullo iyo bara caafimaad ah meelaha waxaa loo baahan yahay in xoogga la saaro oo laga shaqaysiiyo oo dowladaha hoose ee, ay mas-uuliyaddeedaas qaataan lacag u qoondeeyaan ee, kor meeraan ee, ay noqoto ee, hawl ay la wareegeen oo dowladihii wasaaradihii awal madaxda ka ahaa ay kala wareegaan si waxaan rabnaa barnaamijkan qayb wuxuu ka mid yahay een, hirgelinta nidaamka federaaliga ah waa dhaadhicintii awoodaha marka waxaa la rabaa taladu inay ku wareegto golayaasha deegaanka degmooyinka inay ku wareegtay degmooyinkana waa lasoo doortay degmooyinku marka mas-uuliyadahaas wasaaradaha dhexe ay hayeen ee waxbarashada iyo caafimaadka ay hayeen waxaa la rabaa inay la wareegaan la wareegiddu waxaa weeye inay mas-uuliyadda qaataan oo dakhli u qoondeeyaan oo ay hawshaa wadaan hawshaasna waxaa loo baahan yahay iyadana in ee, ee, dardar la geliyaa loo baahan yahay waxaa kaloo ka mid ah oo dhibaato weyn oo soo kordhaysa ka mid ah barnaamijkan een, ee, maaraynta maaragtay masiibooyinka iyo isbeddelka cimilada oo ah isaguna mawduuc aad u soo kordhaya waxaa loo baahan yahay degmooyinku inay ay xoogga saaraan baa loo baahan yahay qodobadaas waxay ka mid yihiin qodobada ee, hordhaca u ah daraasadaha degmooyinku waa kala gedisan yihiin baahiyadahoodu ee, laakiin waa meelaha loo baahan yahay in xoogga la saaro Ee, wejiga afraad ee barnaamijka jail b g-da oo barnaamijkaanana qayb uu ka noqon doono haddii aan la idmo weli ma bilaaban Ee, wejigii saddexaad oo dhammaystirnamayna ee, weli howlaa ka taagan ay ka mid tahay mashaariic horey loo fuliyey oo aan maaragtay kharashkoodii iyadoo aan lahayn horey loo fuliyey hadda waxaan arkaya nima soo galay oo malaha nimankii een, mashaariicda qaar een, een, een, meelaha qaarkood een, ka hirgeliyey ka fuliyey Ee, hawshaas waxaa loo baahan yahay waa howl weyn oo u taalla een, dowladda u taalla iyo hay-adaha caalamiga ah oo loo baahan yahay wejigaas in si rasmiya loo dabagalo siduu ku bilaaban lahaa iyo sidii howlihii la qabtay meel loogu ogaan lahaa iyaduna waxay ka tahay qayb muhiimay ka tahay guud ahaan waxaan rabaa in maanta waa maalin cusub maadaama aan doorashooyinka golayaasha deegaanka galnay oo weji cusub u guuray oo hirgelintii nidaamka federaalka aan ka shaqaynayno mas-uuliyad dheeraad ah iyo qaabka aan u shaqayn jiray mid ka gedisan oo xoogga awooddu ay ku dhacayso iyo mas-uuliyadda ay ku dhacayso golayaasha deegaanka ayaan joognaa hawshan waxaan rabaa markaas si guud ahaan iyo si gaar ahaanba in la isaga xil saaro dhammaanna waxaan uga mahad celinayaa hay-adaha kala gedisan ee nala shaqeeya iyo wasaaradaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo hawsha tan runtii daraasaddaanna soo samaysay shirkaanna soo agaasintay iyo intii gacan ka siisamana waa ka mahad celinayaa muhiimaddu waxa weeye dooddaas inaynu gallo soo bandhigno xogtana isdhaafsanno ugu dambaynna aynu meel marino daraasaddaa la soo sameeyey inagoo wixii aynu ku bedeli karro ka bedelayna aad iyo aad ba umahadsan
waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclay inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabduqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo